goluhu waxay si guud walaac ugu muujiyaan xaaladaha faragelineed ee lagu hayo dowlad goboleedka jubbaland oo aan sharciga bays ku lahayn kuwaasoo ka imaanayo xukuumadda federaalka iyo dowlada taageero si khaldan ay u adeegsanaysaa awoodahooda runtii waxaa diiradda la saaray arrinta gobolka geda khaas ahaan degmooyinkaas xaaladda hadda ka cusub markaan taariikhda dib ugu laabto xoreynta gobolka gedo gobolka gedo gebi ahaanba waxaa qabsaday shabaabka laba kun iyo sagaalkii marka laga reeba degmada doolow oo saldhig u noqotay mas-uuliyiin heerar kala duwanah oo ayaga naftooda ku waajibiyey xoreynta gobollada jubbooyinka iyo gobollada koonfur galbeed oo halkaa saldhig u noqotay anigana aan ka mid ahaa waxaan abaabulnay dhisnay ciidamo ugu dambayntiina aanu hoggaaminay waxaan u howlgalnay xoreynta gobolladaas si ummaddaas horumarkeedii iyo nabaddeedii ay u hesho ciidamadaas oo markii dambe aan u qaybinnay laba qaybood iyada oo qof iyo khiyaarkii ay tahay cidda ka mid noqonaysa xoogga dalka soomaaliyeedna aan u gudbinnay xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkoodii iyo noloshoodii iyo aan ku wareejinnay qaabkoodii in halkaa ay ugu timaadda xaquuqda askarigu leeyahay waxaa la yaab leh in saraakiil ka tirsan dowladda federaalka khaasatan kuwa nabasugudda oo adeegsanaya saraakiil dowladdan dariskan ha etoobiya ciidamadeeda ka tirsan ay ku mashquulsan yihiin burburinta ciidankaa ku dhisan sharciga muddo dheerna la soo dagaalamaya shabaabka runtii intay dhimatayna aan ku xasuusanno oo carruurtoodii ay leeyihiin xaquuq inta dhaawacantayna aan ku daryeelno inta kalena leh xaquuq iyo derajooyin iyo kala sarraynta ciidanka waxaa la yaab noqotay asbuucii hore markii maamulada degmooyinka luuq iyo doolow iyo belaxaawa ay u magacaawday dowlad goboleedka jubbaland iyo saraakiishii ciidankaas si sharci darro ah shir lagu gey gudaha etoobiya halkaasoo kula kulmeen saraakiil ka socotay saraakiil hoose oo ka socotay dowladda federaalka oo heerkooda hooseeyey kadibna saraakiishii dowladda etoobiya ay ku qasbeen wax sharciga dalka ka baxsan dowladnimadana ka baxsan oo ah arrintii wasiirkayga qaaliga ahaa oo afduubka lagu haystay in la weydiista madax furasho madax furashadaas oo ah in ciidanka ay wareejiyaan oy nabasugudda ku wareejiyaan iyo oo gacanta dowlad goboleedka jubbaland ka wareejiyaan ciidanka iyo qalabkaa in ay ka hor yimaadaan sistamkii nidaamka ee ka tirsanaayen dowlad goboleedka jubbaland iyadoo taa beddelkeedana wasiirkii la yidhi maxkamad baa la marinayaa arrintaasoo wax la qaadan karaahay wasiir cabdifid xasan cabdinuur xaqdarraa lagu haystaa dowlad goboleedka jubbalandna horey u go'aamisay in federaalka iyo cid kastoo ku lug lahayd xarigga wasiirkaas wax calaaqaad iyo mucaahado ay dhex maraynin ilaa wasiirka xorriyaddiisu helo intay ku mashquulsan yihiin ciidan sharci ah mishaar qaato dowladeed ummadda soomaaliyeed u adeega qarankan ka mid ah maxaa u diiday inay sameeyaan ciidamo cusub inay qoraan oo deegaanadaas gacan ka geysta xoreyntooda iyo ammaankooda waxaa la yaab leh dowladda maanta soomaaliya khaasatan xukuumadda inay ku mashquulsan tahay kaambeyn ugu jirto in ay dadka soomaaliyeed u adeegsata ciidamo shisheeyo dadkii ayaga xukuumeynaysu madaxdu ahaayeen intay sharciga iyo xeerarka meel iska dhigaan inay u adeegsadaan barashar iyo cagajuglayn ciidamo shisheeyo oo ay ku bixinayaan dhaqaalo iyo siyaasad iyo wakhtiba soo la mid maaha madaxweynaha soomaaliya marar badanba wuxuu yidhaahdaa fargelin baa soomaaliya dowladaha dil isku hayeen taa micnaheedmu waxaa weeye inaad adigu dalka soomaaliyeed u adeegsatay ciidamo shisheeyo oo aad xaquuqdooda ku bixiso dadka adiga aad xukuntay wax la qaadan kara maaha
محمد